dhalinyarada degmada kismaayo oo qayb ka ah tartanka xusoo xaaqo sanadkiisii labaad ayaa wadooyinka magaalada kismaayo ka sameeyey ololo nadaafadeed kaasoo ujeedkiisu yahay in degmooyinka dalka ay ku dabaaldegaan deegaan nadiif ah cagaaran oo nabad ah gudoomiyaha dhalinyarada degmada kismaayo ayaa ka warbixiyey ka qaybgalkooda tartanka xusoo xaaqo sanadkiisa labaad iyo rajada ay qabaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa abaadir cabdiraxmaan beeshi gudoomiyaha dhalinyarada degmada kismaayo ahna guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda ee xus oo xaaqo haddii ilaahay guuraya maalmahanba waxaan ku guda jirnay ololaha nadaafadda maalmaha xorriyadda soomaaliyeed ee fooda nagu soo hayso lix iyo labaatanka jun ilaa iyo kowda luliyo taasoo loogu magacdaray xus oo xaaqo oo ay tahay inay ku tartamayaan degmooyinka waddanka oo dhan ayagoo ku tartamayo bilic soo celinta guud ee deegaanka si gaar ah nadaafadda in la nadaafiyo ama la xaaqo saddex goobood oo qashimaysan in la ranjiyeeyo saddex goob oo ama la dayactiro saddex goob oo dadweynaha loogu shaqaynayo iyo in la beero boqol iyo soddon geed wax ka badan si beri ka maalin deegaanka uu wax ugu noqdo tartanka waxaa qabanayay dhalinyaro soomaaliyeed oo fikirkooda lahaa waxaa ka qayb galayay dhammaan degmooyinka soomaaliyeed oo u furnaa markaas inay isdiiwaangeliyaan waxaa isdiiwaangelisay in ka badan afartan iyo sagaal degmo lagu qiyaasaayay tartankana wuu bilowday haddana wuu socdaa dhexda kaga jirna haddii wuxuu bilowday labaatanka bisha ilaa iyo haddana wuu socdaa wuxuu soo xirmi doonaa ilaa iyo lix iyo labaatanka bisha oo ah maalinta loo tartami doono ama maalmaha xorriyadda kow la gudageli doono maalintii ugu horreysay ee soomaaliya calan soomaaliya laga taagay deegaanka soomaaliya rajada wallaahi waa ma sahlana haddii tartan la yidhaahdo oo la tartamaayo waa garan kartaa waa tartamayna annaga waxaan bilaabnay taarikhda labaatanka bisha saa usoo gudagalnay ilaa hadda ku guda jirna gudaha magaalada ayaan ku tartami doonaa iyo magaalada banaankeedana waa tegi doonaa waxaa nooca yeman meel la yidhaahdo kooyaamo oo inta badan aan naqaano in deegaanka aan u tagno meelaha sida loo yaqaano dalxiiska loogu tago meelaha dalxiiska jubbaland ay u tagaan ay kow ka tahay haddana waa deegaan deegaankaasna waa waxba uma geeno oo waxaa ugu yaraan waxaan ka waxaan waxaan kaga soo tagnaa caagadaha biyaha aan ku cabayno marka inaan kaga soo tagnaa laga yaabaa deegaankaasna waa tegi doonaa maalinta beriha haddii ilaah yiri isaga ayaan olol nadaafadeedna waa usoo samayn doonaa madarasa halkaa ku taalo dayacan oo dayactir u baahanna insha allah waa soo dayactiri doonaa rajada marka waa boqolkiiba boqol